waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali kadib markii golaha baarlamaanka soomaaliya cod aqlabiyad leh uu ku meelmariyey islamarkaana uu ku ogolaaday xukuumadda cusub ee uu horkeenay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa qaar ka tirsan shacabka reer muqdisho gaar ahaan dhallinyarada ku dhaqan magaalada caasimadda waxay si weyn u soo dhoweeyeen tallaabadaasi uu baarlamaanku ku ansixiyey golaha wasiirada ee dowladda cusub taasi oo sida qorshuhu yahay shaqayn doonta afarta sane ee soo socota qaar ka mid a dhallinyarada reer muqdisho oo aan la hadlay ayaa waxay xuseen inay aad u soo dhoweynayaan ansixinta golaha wasiirada cusub iyagoona sidoo kale ammaan u jeediyey golaha baarlamaanka soomaaliya go-aankii geesinimada lahaa ay qaateen waxay hoosta ka xariiqeen in golaha wasiirada cusub ee soomaaliya looga fadhiyo waxqabad muuqda gaar ahaan ka hortaga musuq maasuqa iyo laaluushka iyagoona ugu baaqay inay wax ka qabtaan arrimaha abaaraha iyo ammaandirida xilligani ka taagan dalka soomaaliya magacay waa bashiir cabdulaahi axmed magaalada muqdisho ku nool run ahaantii anisa u arko fikirkeyga golaha wasiirada shalay la ansixiyey uma arko inay qalad tahay fikir ahaanteeda waa soo dhoweynaya aad iyo aad usoo dhoweynaya marka aad baan usoo dhoweynayaa in golaha wasiirada la ansixiyey wallaahi khtar waxaa waddankeenu u baahan yahay waa la dareemi karaayo waxaa jira abaaraa jiro waxaa jira isheeg ammaan darada maalin walba dad baa isheeg waxay u dhimanayaan gaajo iyo ammaan daro marka waxaan leeyahay inay saartaan ammaanka iyo abaaraha dadka tawaadleysan inaan diiradda saarataan oo ugu horeysaan kadibna aad sii guda gashaan si dastuurkii loo qabyatiri lahaayo loona sameyn lahaa wax laisku haga baaqan u dirayo waxaa waaye khtar halka ugu daran dhibaatada naga haysato waa dadkan laaluushka waxaan dhihi lahaa idinkoo u danaynaya wadanka iyo dadka u danaynaya waa inaad isha ka hortagtaan laaluushka awoodda saartaan sidaad u baabi'in laheedeen bismillaah magacayga waa ibraahim caliraaga oo ku nool magaalada muqdisho run ahaantii waxaan isleeyahay golaada wasiirada waan si sharciga loo soo doortay waxaan isleeyahay wax badan ay qaban doonaan shaqada hortaal waa shaqo adag oo arintii waxaan ka codsan lahaa golaha wasiirada inay inay tiirka saaraan si ay wax uu qaban lahayn amniga iyo abaaraha dalka kusoo lalaabtay waxaan golaha wasiirada baaqi ujeedinayaa inay si cadaalada xilkooda ay u gutaan maantii waxaan isleeyahay si nidaam loo ansixiyey wax booqnima ka taagin waa aragtay inta xildhibaan kasoo qayb gashayba si wanaagsana manaha ay u doorteen hadirtaan waxaan isleeyahay meesha waxaa ka dhalan doono asbaabo wanaagsan oo wax u qabad leh ummadda soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdishuur maxamed axmed ku nool magaalada muqdisho aad iyo aadaan u soo dhoweynaa wasiirada la ansixiyey waxaan leeyahay shaqaadaga hortaallo beelaha tabanayo waxaan leeyahay wax wax loo qabanaya waddankiinua dagaalla sokayaa la soo galay waddo dheeraa soo galnay waxaan leeyahay cabashadada anoo dambeyso isla xisaabtan dhabaa waa dhici doonaa insha allah wasiiradana aad aadaan u hambalyaynaya waana soo dhaweynaya insha allah dhanka kale golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa iyaguna yeeshay kulankoodii ugu horeeyey tanii markii la ansixiyey golaha baarlamaanka soomaaliya codka kalsooniyada ay ka heleen shirka golaha wasiirada ayaan weli xilkooda lagu wareejinin ayaa waxaa shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre waxaana ugu horeyntii looga hadlay ajende ka kooban soo dhoweyn nidaam iyo xeerarka shirarka golaha xilli wareegista wasiirada cusub qorshaha xukuumaddu ay ku shaqayn doonto arrimaha ammaanka iyo abaaraha ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray markii shirka golaha wasiirada uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow shirkan isaga ah oo uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaa diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin gurmadka abaaraha isla xisaabtanka iyo ka hortagga musuq maasuqa ugu horeyntii shirka ra-iisul wasaaruhu waxa uu lagu qaybiyey ajandaha ajandahaas ka koobnaa soo dhoweyn nidaamka iyo xeerarka uu ku shaqaynayo golaha wasiirada diyaarinta xil wareejinta wasiirada cusub qorshaha xukuumadda ay ku shaqaynayso amniga iyo abaaraha ra-iisul wasaaruhu waxa uu faray in maaragtay xil wareejinta ay u dhacdo si sharaf iyo karaamo leh oo wasiiradii hore lagula wareegayo xilka islamarkaana la qorsheeyey in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan arrimahaas iyaga ah ra-iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu adkeeyey golaha wasiirada in shacabku naga sugayo sidii dalkan loo samato bixin lahaa islamarkaana lala yimaado howlkar hufnaan iyo shaqo maaragtay ummaddu kalsooni ay ku hesho sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in wasiiradu ay tusaale u noqdaan shacabka soomaaliyeed bacdamaa ay hogaaminayaan wasaaradihii qaranka wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale waxa uu xusay in golaha wasiirada cusub ay ka hadleen arrimaha gargaarka xaaladaha abaaraha xilligani jira wax ka qabashada amniga iyadoona xubnaha golaha wasiirada laga codsaday inay soo buuxiyaan islamarkaana ay soo saxiixaan caddaymo ku aadan hantida uu wasiir kasta u leeyahay taasi oo horey ra-iisul wasaaruhu ugu ballanqaaday inay qayb ka tahay dadaalka xukuumaddiisu ay kaga hortegi doonto musuq maasuqaynta badan daashaday xukuumadihii dalka soo maray sidoo kale wasiirada waxaa laga codsaday inay soo buuxiyaan foomam ay ku qoran yihiin maaragtay dokumentiyo muhiima oy ka mid tahay anshaxa iyo siday u shaqayn lahayn si daacadnimo ah midnimo ah iyo aamin ah sidoo kale waxaa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku caddaynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo sidoo kale arrimaha laga hadlay waxay ahayd gargaarka abaaraha wasaaruhu sheegay in wasaarad gaara loo sameeyey tanoo tusinaysa ahmiyadda gaarka ee xukuumadda siinayso arrimaha gargaarka lagana codsaday hay-adaha caalamka muxuu ahaa iyo hay-adaha maxalliga iyo dhammaan hay-adaha iyo shacabka soomaaliyeed ee ka howlgala arrimahan inay si dhow iyo si gaara ula shaqeeyaan wasaaraddaas iyada ah si shacabka looga saaro abaaraha ba'ay ee ka jira arrimaha kale amniga ra-iisul wasaare waxa uu sheegay in waddankan arrimaha ugu horeeya ay tahay amniga amniga haddaan wax laga qabanna aan la heli karin maaragtay gargaarka aan loo gaari karin shacabka amniga haddaan wax laga qabanna aan wax laga qaban karin musuq maasuqa amniga haddaan wax laga qabanina xasiloonidii iyo nabadayntii aysan imaan karin sidaas daraaddeed wuxuu ka codsaday wasiirka amniga in uu soo bandhigo istaraatiijiyad heer qaran ah ee amniga si xal loogu helo arrimaha amniga ee jira sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in marxalad cusub la galay loona baahaya in loo diyaargaroobo sidii shacabka loo gaarsiin lahaa nabad xasilooni iyo dib heshiisiin si kastaba xukuumadda cusub ee golaha baarlamaanka soomaaliya uu codka kalsoonida siiyey oo koob iyo labaatankii bishan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare khayre ayaa ka kooban siddeed iyo lixdan xubnood oo kale ah hal ra-iisul wasaare ku-xigeen lix iyo labaatan wasiir lix iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo shan iyo toban wasiir duulayaal waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay xilalka kala wareegaan wasiiradii xukuumaddii wakhtigeedu dhammaaday ee cumar cabdirashiid
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali